بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله waxaynu bilaabaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala risaalo latiifa risaalo yar oo kooban oo waxa weeye ka hadlaysa xuquuqul waalideyn waxyaalaha waaridka loo sameeyo ka hadlaysa oo waxa weeye mabaaxith ah waxa ay ka hadlaysaa in waaridka loo baarnimo sameeyo mawaadic kalena waa ku dhex jiraan marka insha allah waa sheegi doonaa inta mawduucay ka kooban tahay risaaladaana magaceeda waxaa la yidhaahdaa xukmu ihdaa thawaabi qiraa'ati alqur'aani ila almawta hal yasilu am la ma xukumkee ciwaankaasay wadataa risaaladu waa risaalo ladiifa oo waxaway dhowaan la daabacay masar lagu daabacay daarulfikri risaalada markaa aniga ayaa diyaariyey oo waxa weye maaragtay magaceedana magacaasay wadataa marka insha allahu tabaaraka wa tacaala waxaan rajaynayaa inay risaaladaasi dad badan ka anfici doonto waxyaalaha ay ku samaynayaan dadku waaridku markuu dhinto ama ha noqoto xoolahay u qalayaan ama sadaqaday u samaynayaan kulli baxuusteeda ayaa inoo imaan doonta marka hadda waa muqadime mabaaxis baan u qeybin doonaa waa sheegi doonaa hadda marka muqadimada ayaynu soo qaadanaynaa bacda alistiftaax markii istiftaaxa dacwada soo aroortay oo waxa weeye khudbat alxaaja la yidhaha kabacdi waxa uu yidhi mualifku akhraja alimaam albukhaariyu fi saxiixihi imaam albukhaari waxa uu ku wariyey kitaabkiisa saxiixa weliba khaasatan fi kitaabi sawm buu ku wariyey baabu macnaha qofka soonkiisa tadawuca ah inuu maalintii jebin karo ay u bannaan tahay baabkaasu kaga hadlaya imaamu muslimna waa warinaya marka akhraj alimaam albukhaariyu fi saxiixi xadiidka marka hore akhriyaynaa kabacdina waa sharaxaynaa waxa uu yidhi can cawn ibni abi juxayfa ayuu ka warinayaa marka abi juxayfa ayaa saxaabiya cawnna waa wiilkiisii can abihi buu ka warinayaa qaala waxa uu yidhi aakha nabiyu sala allahu alayh waali wasalam nebiga ayaa walaaleeyey bayna salmaan waa salmaan alfarisi oo muhaajira oo halkaa ka yimi dhulkaa faris ka yimi waa dhulkan maanta iiraan iyo halkaa loo yaqaan ayuu ka yimi marka markii horena kiristan buu ahaa waatuu islaamay marka aakha nabiyu sala allahu alay slam wuxuu walaaleeyey bayna salmaan wa abadarda labadaasuu walaaleeyey abudardana waa nin reer madiina marka sida culummadu ay leeyihiin asxaabu siyar ay tilmaamayaan oo fatxulbaarigana uu ku keenayo xaafid ibni xajar walaalayntu laba jeer bay dhacday mar wuxuu nebigu walaaleeyey saxaabada qabla alhijra oo maka intay joogeen intii soo islaamtay labalabaa loo walaaleeyey si ay isugu naxariistaan wax isku taraan wax iskula cunaan taas waxaa ka mid ahayd walaalnimadii uu walaaleeyey nebigu zayd ibna xaaritha iyo xamzata ibna cabdilmutalib marka taasi qabla alhijri ahayd mar labaad ayuu haddana nebigu wuxuu walaaleeyey bayna almuhaajiriina waalansaar muhaajiriintii soo haajirtay iyo ansaartii ayuu walaaleeyey oo labalabo loo walaaleeyey marka salmaan iyo abadarda waa la walaaleeyey markaasaa waxaa dhacday xadiidku waxa uu leeyahay walaalay noqdeen dee way soo booqan jireen guriga isuu imaan jireen dad walaal ah wey markaasaa maalin maalmaha ka mid ah fazaara waxaa soo booqday salmaanu salmaan baa wuxuu soo booqday abadardaa gurigii abudardaa buu yimid oo soo booqday ma uu helin marka isagiioo ka maqan gurigii buu yimid oo uu suuqa ku maqan yahay xaaskii abudardaa buu ugu yimid marka iyadana umudardaa baa la yidhahdaa oo abudardaa ayaa isaguna xaaskiisa waxaa la odhan jiray umudardaa marka laba umudardaa buu qabayoo xaaskiisii hore oo saxaabiyadda umudardaa baa la yidhahdaa markay ka dhimatayna xaaskiisii dambe iyadana umudardaa baa la odhan jiray iyadu taas waa taabiciyad ma aha saxaabiyad waa goor dambe marka waa hooyadii weynayd oo waxa way xaaskiisa ahayd ayuu gurigii ugu yimid salmaan fa ra'aa wuxuu arkay umma dardaa mutabadilatan umma dardaa oo basaasan mutabadila waxa weeye ay macnaha ka tagtay ziinadii iyo quruxdii oo dharkii mihnada qabta oo dharkii libaasulmihna ayay qabtaa dharkii jikada iyo looga shaqaynayey oon dhar wanaagsan qabin oo dee sida caadigaa waxaa la yiqiina waa marka waa qabla nusuul ilxijaab waxaa la yiqiinay dumarku mar hadday mutasawija tahay oo xaas tahay oo nin qabo inay dee cilaaman tahay oo wanaagsan tahay oo labisan tahay markaasuu la yaabay basaasta iyo waxa ka muuqda markaasuu waxa uu ku yidhi maa sha'nuki fa qaala lahaa maa sha'nuki maxay tahay arrinkaagu maxaa kugu dhacay markaasay runta u sheegto waxay tidhi akhuuka abadardaa laysa lahu xaajatan fi dunya ninkan la yidhaahdo walaalkaaya oo abudardaaya laysa lahu xaajatan fi dunya nin adduunyaba u soo jeeda ma aha haddaan maantao dhan cilaantiyo haddaan maantao dhan labisnahay weeye mabay eegayaba hee maxaa dhacay maalintiina soom buu sooman yahay habeenkiina salaatuleyl buu u taagan yahay waa marka xaas iyo raaxa iyo nin u soo jeedaba ma aha marka yaan u labistaa weeye hadduuba isagiiba uunan diyaar u ahayn in loo labisto oo la isku qurxiyo waa uu sugay markaa nin xakiima buu ahaa salmaan waa uu sugay hadhowbaa waxaa yimi fa jaaa abudardaa abudardaa baa yimid oo suuqi ka yimid markaasuu fa sanaca lahu dacaaman walaalkii baa u yimid waa maalin waa gelinkii hore ilaa harse buu yidhi fa sanaca lahu dacaaman cuntu u sameeyey ama waaba duhuradiiba ama waa galabtii cuntu u sameeyey fa qaala markaasuu waxa uu ku yidhi salmaan baa waxau ku yidhi markuu cuntadii soo dhigay kul cun buu yidhi ilaa cun buu yidhi markaasuu waxa macnaha markuu cuntadii abudardaa u soo dhigay oo yidhi cun buu yidhi macnaha ila cun adiguna oo salmaan waa nin faqiiha waa nin cilmi leh waa nin awalna diintii nasaarada wax ka yiqiinay haddana diintii islaamka si fiican u fahmay ila cun buu yidhi markaasuu waxa uu yidhi innii saa'im abudardaa baa dhahaya waan soomana fa qaala salmaan waxa uu yidhi maa ana biaakulin xataa taakul anigana ma cunayo cuntada aad samaysay ilaa aad ila cuntid jebi soonka fur waa soon sunno ah cuntadaan ila cun buy walaalkiis marka wuu adeecay waayo qofku hadduu soon sunna a sooman yahay waa jebin karaa almutadawicu amiiru nafsihi baa la yidhaahdaa soonka sunnaha qofku waa jebin karaa biduuni cudrin wax dhibaata iyadoon jirin marka walaalkii intuu dhibtoon lahaa martina u yahay wuu afuray cuntadiiba la cunay waa la joogay falamaa kaana leylu markii hameenkii galay oo caawana inuu la seexduu rabaa ayaa markaa hameenkii markii la gaaray oo la casheeyo la seexan lahaa ayuu abudardaa wuxuu u istaagay salaatuleyl markii cishihii la tukaday oo la seexan lahaa ayuu salaatuleyl u istaagay fa qaala salmaan waxa uu ku yidhi nam seexo ma tukanay sida seexo wuu adeecay ma ahayn dadkeennaan oo kale oo dagaal la soo boodaya walaalkiisu ixtiraamaya walaalnimo ukhuwa islaamiya walaalnimada ka dhaxaysa weye maaha qabiil ayuu ixtiraamaya ninkaana wuxuu rabaa inuu tarbiyeeyo walaalkii oo diinta fahansiiyo seexa buu yidhi waa uu seexday cabbaar markii la joogay oo uu is yidhi allayle salmaan waa gam'ay buu haddana damca inuu istaago siyanam seexo haddana seexa buu yidhi cabbaar markii la orday falamaa kaana aakhir leyl markii hameenkii aakhirulaylkii la gaaray oo waktiga salaatuleylka loo soo kaco oo ugu ajar badan buu yidhi qum alaan hadda istaag marka kac buu yidhi haddoo kalea la tukadaa salaatuleylkeeda waa tukadeen waa istaageen fasallayaa labadoodiiba waa tukadeen salaatuleyl bay u istaageen ilaa salaaddii subax la gaaray markii marka salaadii maaragtay ay tukadeen ayuu dardaarankan marka siiyey oo salmaan wuxuu u caddaynayaa sababta ku kaliftay inuu soonkii ka furo sababta ku kaliftay inuu waxa weeye seexo dhaho waxa uu ku yidhi walaalkiis abudardaa buu la hadlayaa waxa uu ku yidhi inna lirabbika calayka xaqaa rabbigaa xaq buu kugu leeyahay waliahli walinafsika calayka xaqaa naftaaduna xaq bay kugu leedahay waliahlika calayka xaqaa ahalkaaguna xaq bay kugu leeyihiin facdi kulli dii xaqin xaqah sii markaa qof walba xaqiisa sii macnaha ilaahay xaq buu kugu leeyahy inaad caabudid baa lagaa rabaa ood u soontid oo u salaadid ood waxa weeye cibaado la timaadid ha laakiin ilaahay kuma odran xuquuqdii kala dayacoo keliga iigo marka saaca bisaaca baa la rabaa waa meeshii nabigu ka lahaa saaca bisaaca iyo xandala macnaha ma aha inaad tiraahid sidii rubaantii baan waxaan u go-ayaa cibaado keliya oo xuquuqdii kale xagee ku dayacday naftaadu xaq bay kugu leeda oo hurday rabtaa oo cuntay rabtaa oo raaxay rabtaa marka nebiguna axaadiid badan buu ku sheegay cibaadada sameeya inta aad awoodaysaan markii uu nebigu arkay xariggii masaajidka ay ku xiratay zaynaba zaynab binti jax gooyuu yidhi waxa uu ku yidhi markaa nebigu cibaadada intaad awoodaysaan sameeya markaa daashaan seexda nimankii kale oo yidhi cibaado badan baan samaynaynaa nebigu waatuu yidhi anigu waan guursadaa oo waxa weeye salaatuleel baan tukadaa oo waan seexdaa oo waan soomaa oo waan afuraa faman ragiba can sunnatii falaysa minii sunnahayga qofka ka leexda aniga iga mid maa idan marka wuxuu ku tarbiyeeyey salmaan tawjiih buu siiyey walaalkiis wuxuu yidhi waa inaad dariiqa wanaagsan martaa oo aad xuquuqda ilaalisaa naftaada xaqeeda sii wakhti u raaxee seexo wakhtina soo jeed wakhti cibaadayso wakhti adduunyadaada u shaqayso ahalkaaga xaq bay kugu leeyihin xaaskaaga xaqeeda sii xusnulmucaasharay kaa rabtaa gurigoodii adaa ka soo kaxaystay inaad la noolaatid inaad la sheekaysatid inaad waxa weeye maaragtay xaqeeda siisid bay kaa rabtaa allah subxaana wa tacaala xaqiisana sii idan waa qaacidaa la qaatay marka halkaa laga qaatay facdi kulli dii xaqin xaqah halkaa marka waa ijtihaadkii salmaan way soo jarmaadeen marka salaaddii subax bay soo aadeen oo masaajidka yimaadeen fa aataya anabiy sala allahu caleyh wasalam bay riwaayadda bukhaari leedahay riwaayadda imaamu tirmidi waxay leedahay fa aatayaa labadoodii baa yimid oo nebiga u yimid fa dakara waa uu sheegay abudardaa baa nebiga u sheegay arrintii dhacday isagoo macnaha doonaya inuu waxaan xaqiiqsado oo cibaadada maxaa la iga celinayaa walaalkiina waa ixtiraamaya nebigu u yimid calayhi salatu salam arrintiibuu u sheegay markaasuu nebigu wuxuu yidhi sadaqa salmaan salmaan run buu sheegay ina lirabbika calayka xaqaa walinafsika calayka xaqaa waliahlika calayka xaqaa idan xuquuqda inaan la isku khaldin baa la rabaa oo qof walba xaqiisa la siiyo oo facdi kulli dii xaqin xaq ayaa ina hor taalla idan marka insha allahu tabaaraka wa tacaala xadiidka imaamu albukhaari imaamu muslim wa kayruhuma ayaa werinaya waa xadiid saxiixa xadiidka markaa ayaynu marka muqadimada ka dhignay risaalada marka insha allahu tabaaraka watacaala ma dheer dheeraynayo casharada waan soo gaabinayaa marka cashirka koowaad buu kale noqonayaa casharka labaadna sharxiisaan ka dhigaynaa kabacdi aan buxuusta u gudbaynaa wallaahu aclam bilaahi towfiiq